kana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya odan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha qaranka marka laga reebo subaxnimada jimcaha
madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon markale subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaan waxaa ka mid ah golaha shacabka maanta waxaa lagu wadaa inay yeeshaan ama ay ka doodaan hindis sharciyeedka qaxootiga iyadoona xubnaha golaha shacabka lagu wargeliyay laga duudi doono hindis sharciyeedkaas barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir waa ahna duqa muqdisho waxa uu shir gudoomiyey kulan looga hadlayay ka hortaga kufsiga iyo la dagaalanka ka ganacsiga muqaadaraadka barnaamijka idinkugu haynaa qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guuleed cabdi oo ah wiil dhallinyara islamarkaana ku noolaa magaalada buuhoodle ayaa waxa uu gaaray dalka turkiga kadib deeq waxbarasho oo halkaasi ka helay faahfaahina dheeraada idinkaga haynaa guuleed oo la geeyey xarun lagu soo bandhigo farsamooyinka kala duwan ee waddankaasi turkiga iyo goobaha lagu sameeyo diyaaradaha qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah beeralayda gobolka bakool oo isku diyaarinaysa inay sidii ay dib ugu bilaaban lahayd tabcashada beerahooda iyo sidoo kale waxaan diiradda idinkugu idin saari doonaa ama aan saari doonaa falanqeyn kooban oo ku saabsan ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya golihiisa wasiirada uu soo dhisi doono iyo sidoo kale qaabka u wada shaqayn doonaan iyo caqabadaha iyo fursadaha kala duwan ee hortaagan falanqeyn kooban ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale qodobada barnaamijka idinkugu soo gudbin doona ka mid ah fatahaad gobolka shabeellada hoose deegaana ka tirsan ku dhufatay oo dadka shacabka halkaasi ku noolaa ay ka barakaceen qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo ay ka mid yihiin wararkii arrimaha caalamka ku soo dhawaada mar kale iyo faaqidaadda
ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay
barnaamijka faaqidaadda wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa maanta waxaa yeelanayaan kulan looga hadlayo ama looga doodi doono hindisharciyeedka qaxootiga xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxaay maanta ay ka doodi doonaan hindisharciyeedyo dhowra kulanka ayaa waxaay ugu weyn golaha shacabka waxaana ay ajendihiisu kala yihiin akhrinta koowaad ee hindisharciyeedka dhismaha hay-adda diiwaangelinta dadweynaha iyo bixinta aqoonsiga oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib heshiisiinta ee dowladda soomaaliya sidoo kale waxaa ajandaha ka mid ah akhrinta koowaad ee hindisharciyeedka qaxootiga guddoonka golaha shacabka ayaa soo jeediyey in la dardargeliyo howlaha horyaala golaha maadaama ay dowladdu ama dowladda uu yahay waqti u hersan yahay idhahdee waqti kooban islamarkaana loo baahan yahay in la dhammaystiro qodobo dhowrah oo iyaga horyaala barnaamijka faaqidaadda ayaad degeysanaysaan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ood nagala socotaane gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlayay ka hortaga kufsiga loo geysto haweenka iyo isagoona sidoo kale qeybaha qodobada kale ee ka mid ah looga hadlaya shirkaasi ay ka mid yihiin ka ganacsiga maandooriyaasha kuwaasoo dhibaato baan ku haya ummadda soomaaliyeed ee ku nool gobolkani banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa gudoomiyey shirka toddobaadlaah ee degmooyinka gobolka banaadir oo looga hadlayay toddobaadkan arrimaha tacadiyada loo geysto haweenka soomaaliyeed waxaana uu ka dhacay xarunta ururka dhallinyarada ee gobolka banaadir shirka waxaa goobjoogka ahaa dhammaan gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir sidoo kale sida maamulka iyo maaliyadda arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda iyo howlaha guud agaasimaha awaaxidida gobolka sidoo kale waxaa goobjoog ka ah saraakiisha ciidamada gobolka uu hogaaminayay taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir iyo guddoomiyeyaasha toddoba-iyo tobanka degmo ee gobolkani banaadir haddaba shirkaasi la- qodobo dhowr ah ayaa lagu lafaguray sidoo kale een, sida een, loo joojin karo tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo een, ka ganacsiga mukhaadaraadka oo iyagu dhibaato badan ku haya dhallinyarada soo koraysa qodobada shirka diiradda lagu saarana waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha amniga nabadgelyada ka hortaga maanduuriyaasha go- goobaha lagu iibiyo iyo sidii een, caasimadda looga dhigi lahaa mid ka mada ama aan- aan- aan ka caagan kooxaha dhibaatooyinka ka geysta ee arrimaha kufsiga iyo sidoo kale een, maanduuriyaasha een, ku ka ganacsada haddaba kulanku markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa een, warbaahinta la hadlay guddoomiyaha waa afhayeenka maamulka gobolka banaadir
iyadoona ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa muqdisho uu faray ee laamaha kala gedisan ee amniga oo ay maantaba goobjoog ka ahaayeen ee taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir ee dhanka booliska iyo weliba ee dhinaca nabad sugidda sidii ay markaasi ciidamada qaybahooda kala gedisana ugu howlgeli lahaayeen goobahaasi lagu iibiyo ee maandooriyaha iyadoo aynu ognahay ee maandooriyaha markay isticmaalaan ee dhallinyarada qaarkood iyo dadka isticmaala maandooriyahaba ay geystaan ee falal kala gedisan oo liddi ku ah ee amniga iyadoona muddooyinkii u dambeeyeyba ay soo kordhayeen arrimahan kufsiga oo ay qayb ka qaadan karto ee dadka iyagu isticmaala ee maandooriyaha ee laamaha ammaankana ay hadda ee gacanta ku hayaanba ee dad iyagu ee falalkaasi kufsiga ah ee geystay islamarkaana howlgallo ka dhan ah ee goobaha lagu iibiyo maandooriyaha ay dhowaan ee bilaabi doonaan guud ahaan ee maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka oo iskaashanaya ee sidoo kale ee doorka culimmada ay ku leeyihiin arrimaha wacyigelinta haddii ay noqon lahayd ka hortagga ee maandooriyaha iyo weliba ka hortagga kufsiga ayaa shirkan loogu hadlay iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen culimmada qaybahooda kala gedisan
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wadatay
afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay shirkii aan looga hadlayay arrimaha taca- ka hortagga tacadiyadii sidoo kale muqaadaraadka uu shir guddoomiyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar filish barnaamijka qaybo hore ayaad dhegeysanaysaane waxaa inoo soo socda qodobo dhowraha oo ay ka mid yihiin falanqeynta aynu ku sameyn doono arrimaha aan- aan xukuumadda iyo sidoo kale een, qodobo kale oo ay ka mid yihiin beeraleyda een, gobolka bakool oo isku diyaarinaysa sidii ay usoo saaran lahayn dalaggoodii islamarkaana dib ugu tacban lahayn beerahooda balse markan waxaynu aadaynaa gobolka shabeellada hoose oo fatahaado ay ka ku saameyn dadka deganaa deegaano ka tirsan gobolkaasi oo ay walaweyn deegaano hoostaga ay ugu hor- ugu horeeyaan haddaba een, iminka waxaa ila fadhiya muuse cusmaan abtow oo oo ka tirsan warbaahinta qaranka islamarkaana xogwaal u ah een, saameynta fatahaada ee deegaanadaasi ku dhufatay iyo sidoo kale halka ay marayso Een, muuse soo dhow bal ee, faahfaahin naga sii halka ay marayso fatahaada iyo sidoo kale saameynta ay dadka u geysatay Een, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ee, timcadde runtii een, deegaano hoostaga een, degmada walaweyn saa hore u sheegtay ayaa waxaa ka jira een, fatahaado oo muxuu ahaa isdaba joog ahaa kuwa hore ayaa horey bilooyin ka hor ugu dhuftay een, dad fara badan ayaa ka barakacay een, dadkii oo la daalaan dhacaya dhibaatooyinkii iyo een, raadadkii fatahaadihii hore ayaa haddana een, een, maalmihii maalmihii ugu dambeeyey shalay iyo daraad iyo maanta ayaa waxaa jira fatahaado hor leh oo kuwii horena aada ugu xoog badan eh, sida ay kusoo waramayaan dadka deegaanka in ay haddana mar labaad ay ku dhufteen eh, deegaanadaasi waxaa ka mid ah een, tuulooyinkan een, hoostaga degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo sida een, xaddaafka ah ay u saameeyeen een, fatahaada webiga shabeelle biyo aada u fara badan oo ka xoog badan kuwii hore ayaa runtii soo galay iminka ayay soconayaan tuulada balcad ayaa ka mid ah tuulo la yidhaahdo ee hoos tagta degmada wallaweyn waxaa kaloo ka mid ah tuulo la yidhahdo dabagalaay oo iyana hoos tagta sidoo kale degmada wallaweyn cadaydheer ayaa ka mid ah garasbuula tuulo la yidhahdo ayaa ka mid ah muxuu ahaa degbeerey ayaa ka mid ah lolota tuulo la yidhahdo ayaa ka mid ah muxuu ahaaye dhaysyo tuulolayra iyo tuulooyin kale aada u fara badan runtii oo aan halkan kusoo koobi karin magacyadooda dhammaan tuulooyinkaasi dadka degan waa dad beeraley iyo xoolo dhaqato ahaa timacadow sanooyinkii u dambeeyey labadii sano ama saddexdii sano hadda u dambeysay dadkaasi wax beera ah maysan tacbanin marna abaar ayaa dhulka qaleel u ahaa oo wax roob ah ma di'in laba sano kalena fatahaadahan ayaa ayaa ayaa beerihii ka saameeyey marka fatahadii hadda horey ugu dhuftay oo bilooyin ka hor ku dhuftay waxay guud ahaan burburiyeen dalagyadii ay tacbadeen sanadkan ay dadku sugayeen ay isdhahayeen bal alxamdulilah sanadkan ayaa wax idiin baxay bal waa waad miirsanaysaan oo waad guranaysaan dalagyo kala duwan baad helaysaan ayaa biyihii ka qaadeen biyihii markay qaadeen dadkii way barakaceen tuulooyin ku dhowaad ilaa iyo siddeetan tuulo sagaashan tuulo dadkii deganaa ayaa ka barakacay ayagoo u barakacay muxuu ahaye howdka duurka ah deegaano ka tirsan ama tuulooyin sidoo kale aan biyaha gaarin oo ka tirsan degmada wallaweyn marka dadku runtii maadaama labadii sana ama sanooyinkii u dambeeyey waxba aysan haysan ama waxba tacbanin xoolihiina yacni qaarkood ninkii xoola haystina ku soo barbaxay oo qaarkood lasoo gatay oo abaartii looga soo baxay oo xoolihii ay ka baabi'een qaybaha ay wada kareen ay wateen dhanka doonka ay kaxaysteen ayaa haddana fatahaadahan kale ku dhuftay mar labaad ayagoo isdhahayeen kuwii hore way baxeen rajaad iyo leedihiin markan beerihii tacabkii iyo aada ayaa haddana biyahan kale ay yimaadeen marka timcadda tuulooyinkan aan soo sheegay iyo tuulooyin kaleo aada u fara badan oo hoostaga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxay hadda xilligan ay wajahayaan macluul aada u adag gaajo cuduro waxaa la ii sheegayey in uu halkaasi ka bilowday maraan xalli xataa la xidhiidhay waxaa la ii sheegay in halkaasi uu ka bilowday cudurka yacni tifowga iyo malariyada kor cuncunka iyo cuduro kale iyo weliba qaniin baa la sheegaya xataa oo bahal biibaya oo yaroo biyaha la socda ayaa la sheegaya markuu qofka qaniino qofka waa dhiigaa ka imaanaya maalmo kadib qandhaa qabanaysa qofku wuu dhimanaya marka xaalado aad u adag oo culus ayaa jira ma jiro wax gargaara ilaa hadda la gaarsiiyey qayladhaan badan baa socota maraan la xidhiirnay maamulka degmada wallaweyn waxay noo sheegeen in arrintan iyagu ay ka weyn tahay muxuu ahaaye arrin iyada xagga dhaqaale ahaan iyo amni ahaan marka la eego ay ka weyn tahay walow ay jiraan dhinacaasi iyo tuulooyinka hadda aan sheegayno amni darro oo nimankii nabaddiidka ah ay mararka qaar ay soo galaan waddooyinka oo dadkuna ay dhib badan ku hayaan al-shabaab oo oo xataa ay u diidayaan inay dadkii meelaha barakac ay ku yihiin ay ku noolaadaan oo culays badan ay saarayaan waxaa la sheegayay inay leeyihiin dadkii oo barakaca waxaa keentaan zakaawaad dadkii meel duura ku barakaca oo halista ah waxyaabaha iyagu ay ugu yeeraan sakaawaad inay weydiinayaan dadkii hablihii inay jirdilayaan dhibaato badan shabaabkan ay ku hayaan marka dadku waxaa isku biirsaday macluul oo ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle iyo nimankaasi muxuu ahaa nabaddiidka oo dhibaato ku haya marka maamulka waxay sheegeen in qayladhaan ay direen gobolka ay u direen isla marhaantaasna iyagu arrintan ay ka weyn tahay oo wixii yaroo ay awoodeen maalmo waxaa la geegeeyey baa layiri xogo wax yaroo sinyeeri ah oo aan ku filnayn ayaa la geeyey dadku waxay degan yihiin meel duur ah oo howdka ah oo oo banaanka ah geedaha hoostooda iska fadhiyaan ma haystaan waxay cunaan ma haystaan guri ay ku hoydaan yacni geed hoostiis ayay intay wax saas saarteen bay isaga jiraan xagaayad ayaa ku da-eyso qoraxda ayaa ku dul socoto gaajo way u dheer tahay dhibaatooyin nimankaasi ay ku hayaan waa u dheer tahay marka xaaladdu timcadda aada iyo aad ayay culus tahay marka abtow waxaan ka rabaa ama aan ku weydiinayaa dadkii waa barakaceen oo deegaanadii ay deganaayeen iyo beerahooda way ka barakaceen maanta cidda garab taagan ee gobolka shabeellada hoose u talisa waa maamulka gobolka shabeellada hoose oo guddoomiyaha ugu horeeyo ka waran saameynta ay ku leeyihiin ama dadkaas caawinta ay la garab taagan yihiin maadaama ay yihiin dadkii iyaga hoos imaanayay oo iyagu way u shaqaynayeen oo xilku weyn oo ka saarnaa waa mahadsan tahay tim cadde runtii maraan la xidhiiray maamulka waan weydiiyey su-aalahaas oo dhan laakiin mar walba maamulka degmada walaweyn wuxuu sheegay in isaga uu dadaal badan uu bixiyey mar ay tageen xataa meeshii ay soo booqdeen dadkii ay u tageen ay soo kormeereen baahiyaha ka jiran ay u gudbiyeen maamulka ka sarreeya iyaga laakiin ka degmo ahaan ka maamul degmo walaweyn ahaan waxay sheegeen in muxuu ahaa dhanka dhaqaalaha iyo marka la fiiriyo dhan walba awoodin inay wax weyn ka qabtaan waxa yaroo ay awoodeen ay ka qaban kareen waa bahashaas sinsiyerigaas yaroo oo mar loo qeybiyey iyo mar ay sheegeen wax yaroo raashiin ah in meelaha qaar oo dhow dhow weliba oo meelaha fogfog oo oo hadeertan aan tirinaya ama aan sheegaya tuulooyinka aniga hadda aan ku dhawaaqaya aysan waxba gaarin micnihi iyo meelaha ku dhow dhowo la gaari karo dabcan wax la gaarsiin karo oo meelahaas u dhow inay wax gaarsiiyeen marka dhibka ugu weyn oo meeshaasi ee ka jira waxa weeyaan maamulka haddii xataa wax isku dayi lahaa waxaa hortaagan nimanka nabadiidka al-shabaab waxay u baahan tahay cudud ay u baahan tahay waxay u baahan tahay awood in loo adeegsado u baahan tahay waxay u baahan tahay in muxuu ahaye qaab military loo adeegsado horta nimankaa meesha laga saaro nimankaa markii meesha laga bixiyo ama nimankaa meesha laga ceydhiyo dabcan qof walba iyo hay-ad walba iyo maamul walba iyo wax jiraba waxbaa la gaarsiin lahaa laakiin dhibaatada hadda haysata waxa waaye cidna uma maqna ceelna uma qodna aad aad aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa muuse cusmaan abto oo ka tirsan warbaahinta qaranka islamarkaana ka hadlayay ama ka warbixinayay saameynta fatahaadda dadka deegaanka ee gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada walaweyn dadka hoos yimaada barnaamijka faaqidaada qeybaha dambe ayaa degeysanaysaan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo la socotaane guuleed oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey wadanka turkiga mas-uuliyiin ka tirsan wadankaasi turkiga ayaana kusoo dhaweeyey waxaana lagu casuumay farsamada gacanta waa farsamada diyaaradaha goob lagu sameeyo oo ugu weyn wadankaasi turkiga loo yaqaano texonofeste wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga ayaa arkay muuqaalka guuleed oo soo bandhigaya naqshad diyaarad nuuca dagaalka taasi oo wasiirku ka helay islamarkaana uu tilmaamay in lagu dhiirigeliyo guuleed hamiga uu ka leeyahay arrimaha farsamada waxaana turkiga guuleed waxaana turkiga dalkaasi turkiga guuleed uu siiyey waxbarasho si uu sii horumariyo aqoontiisa dhinaca farsamada guuleed oo ah wiil soomaaliyeed ayaa waxaa lagu casuumay ka qeybgalka bandhigga farsamada casriga ah ee diyaaradaha turkiga taasi oo khamiistii bilaabatay sidoo kale guuleed waxa uu waxbarasho ka helay wadanka turkiga si uu usii uga miro dhaliyo hamigiisii nuxurka xambaarsanaa ee ku saabsanaa dhinaca horumarinta farsamada iyo sidoo kale iskudayga sameynta diyaaradaha barnaamijka faaqiidada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa dhegeysanaysaane iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka uu xilka la wareegay shalayto ayaa waxaa falanqeyn kooban aynu ku sameynay bal qaabka oo ay shaqeyn doonto xukuumaddu iyo sidoo kale dardargelinta looga baahan yahay fursadaha waaweyn oo horyaala ee ay ku horumarin karto si loo gaaro doorasho dalkani ka dhacda haddaba waxaan falanqeynta nagala qeyb galay rofeor maxudiin cali waxaana marka hore la weydiiyey balqaabka ay u dhaceyso iyo sidoo kale fursadaha horyaala xukuumadda sugaal macali maxamuud ayaana arintaasi wax ka weydiiyey
bismillaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin adiga sugaal iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo bahad t v-ga waan islaamaynaa waxaa maantay xilkii la wareegay ra-isul wasaare maxamed xuseen roble wuxuuna insha allah soo diyaarinayaa xukuumad cusub haddii la qadaro laga bilaabo labadii kun ilaa haddeer waxay soo bedelayay xukuumado burbur ka bacdi markaan soo qaadana lakiin xukuumaddii ugu dambeysay oo waxaan is leenahay maxay qabatay oo la rabaa in la sii wado maxay khalad gashay oo la rabaa in laga digtoonaado taasoo kala qaadanayna xukuumaddii naga dambeysay khaladaadka ay gashay mid waxay la wadaagtay xukuumadii ka horeeyey waxaana weeye arrinta ah in xildhibaanadu ay noqdaan golihii wasiirada waayo dowladda waxaa loogu talagal qaab dheelitiran waxaa la sameeyey golihii shacabka oo sharci dejiyaasha ah xukuumaddii fulinaysay ee madaxweynihii oo dhexaad ah iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo weli la sugayo golaha shacabku waxay xukuumadda ku ilaalinayaan oo ku ku kontroolayaan oo ku daba taagnaanayaan inay fulisay qa- sharcigii iyo dastuurkii iyo barnaamijkii ay dejiyeen nasiib darre laakiin waxaa dhacday golihii shacab- eh, shacabka iyo xukuumadda isdhex galay isdhexgalkaas wuxuu keenaa marka in dabagalkii oo iyo iyo iyo maxaa iyo iyo iyo in la yani in la balance in la dheelitiro dowla xukuumaddii iyo golihii shacabka iyo dowladnimadii inay meesha ka baxdo waxaa laga yaabaa waraan lixdan ama lixdan shan xildhibaan baa golaha wasiira ku jiray taas waxay ahayd arrin eh, xukuumaddii hadda dhacday iyo xukuumadii ka horreeyay ay sameynayeen una baahan wax laga qabto waa kow Eh, khaladaadka labaad oo la galay wuxuu ahaa eh, arrin aada runtii naxdin lahayd oo ummadda soomaalida ay- aada maaragtay eh, uga naxday oo ahayd in ay ansixiyaan in onlf ay ahayd argaxiso arrin waxay ahayd khatar ku abeetee sababtoo ah dee ummadda soomaaliyeed weligeedba siyaasaddeeda waxay ahayd in la xoreeyo dadka soomaaliya meelay joogaanba Eh, qabashadii eh, muxuu ahaa ama xaarada loo dhibay ninkii la odhan jiray qalbi dhagax si ay u ansixiyaan ama u taageeraanba waxay soo saareen go-aan ah in onlf ay tahay argagixiso
marka waa eh, qaladaad Qaladaadkii la gal- la galay weeye, Xukuumaddii haa.
hore oo tan la waxaa kale oo doonayay.
la mid ahaa iyaduna eh, sharciga ayandhow xeerka ayandhow akhrinayay guddoomiyaha baarlamaanka oo jinsiga laga hadlayay oo runtii akhlaaq ahaan iyo anshax ahaan iyo diin ahaan intaba maaragtay khalad ku ahaa inay ansixiyaan sida sida maaragtay eh, loo soo gudbiyey waxay ahayd khaladaadka ay galan bahayd oo la rabo xukuumadda cusub inay ka faa'iidaysato wixii hore u dhacay inay waxaas oo kaleta ay gelin okay maxay qabteen marka daweeye waxyaalaha ay qabteen waxaa ka mid a tayeynta ciidanka oo runta ah dee wax maanta loo baahan yahay sababtoo dowlad in la dhiso ciidan bay u baahan tahay waa kow horumarinta dhaqaalaha Eh, waa- waa- yani miisaaniyadii loogu talagalay haddeer iyo miisaaniyaddii kasoo horeysay intii kasoo horeysay mid walba waxaa garan karta isbedelada ay samaysay iyo sida u- sida u u kordhaysay haa Eh, waxaa ka mid ahayd soo deyntii maxaabiistii soomaaliyeed ee ku xereeday adduunka oo aad moodo awal inay dowlad la-aan iyo haysatay hadda ay tuseen inay soomaali yihiin dowlad leeyihiin dowladooda soo deysay taasoo runtii shacabka iyo ummadda kulli maaragtay mararkooda iyo niyadooda kor u qaaday Eh, waxaa ka mid ahayd barnaamijyadii kale horumarinta dalka ahayd hadday ahaan lahayn maaragtay eh, eh, gobolada eh, muxuu ahaa dhaqaalaha wadooyinka mashaariicdaas iyaduna waxay ahayd arrin weyn la rabay in la sii wado Eh, waxaa kaloo ka mid ahayd dhinaca fintim in lagu dadaalo in deegaanka la cafiyo Eh, tii caawa ma- maanta ugu dambeysay oo maraykanka baa ma- ku jirtay marka in ay xukuumadda cusub sii wado eh, waa midaas khaladaadka dowladda hore gashay oo la raba in laga faas waxaa ka mid ah tayada wasiirada yani wasiiradu waxay ahaayeen runtii eh, badankooda wasiiro aan tayo fiican lahayn weliba waxaa nasiib darro ahayd labadii la la oran karay ama ugu tayo fiicnaa ama kuwa ugu tayo fiican bay ku jireen labadiiba xilka waa la qaaday wasiirka kalluumaysiga iyo wasiirkii waxbarashada oo labadu ahaa laba qof oo aad quality fiican oo aqoon ahaan iyo maamul ahaan iyo shaqo ahaanba ku fiicnaa weliba misena waktida laga qaaday Eh, wasiir kalluumaysigana wakti uu la dagaalamayo eh, kalluumaysiga sharci darrada ah oo u diidanaa maraakiibta shiinaha iyo kulli u diidanaa baa laga qaaday Eh, wasiirka waxbarashadana isagoo ku jira shir caalami ah baa laga qaaday marka waxay qaladka galan waa laga faa'iidaysanaya wixii ay qabteenna waa la sii wadaya Loo eego.
Eh, horta xukuumadda markii qodobada lagu heshiinayey waxay iyadoo qayb u lahayd guddiga doorashada inay soo sameyso eh, amniga inay qayb ka qaadato eh, wixii dhaqaala baxaya marka waxay leedahay xafiisyo u qaabilsan bay leedahay guddiga doorashada eh, wasaaradaha qaarkood eh, xafiis kale wasaaradda laftigiisa wuxuu samaysan karaa dad u khaasa Eh, in aan marnaba waqtigii hor dib uga dhicinin oo waqtiga la ilaaliyo Eh, shaqada ma- la qabanayo in la- in laga ilaaliyo musuqmaasuqa in loo sameeyo guddi la dagaalamo ama musuqmaasuqa iyo sababtoo ah wax haddan dhibaato weyn oo soomaalida ku habsata waxay waa mu- waa- waa musuqa weeye musuqaa si loo ilaaliyo marka waa in xukuumaddu ay u samaystaa istaraatiijiya u samaystaa iyo dadkii waxaan ilaalin lahaa Eh, maamul goboleeda kulligood iyo magaalooyinka lagu qabanaya laftooda Eh, in la ilaaliyo in odayaashii dhaqanka iyo muxuu ahaa eh, ururada bulshada iyaga laftooda ay soo xushaan dad ah, muxuu ahaa quali- qualified u ah ama yani dad u qalma inay noqdaan eh, baarlamaanka galaan Eh, in guddiga ay dooranayaan ay noqdaan guddi u qalmo laftoodu inay yihiin guddi shaqadan qaban kara cadaaladana ilaalin kara kana hortegi kara musuqmaasuqa eh, in amniga si buuxa lo- loo wada shaqeeyo maamul goboleeda iyo muxuu ahaa iyo federaalka wada shaqeeyaan waayo meesha lagu qabanayo eh, waxaa muhiima dadka amnigooda in la ilaaliyo haddii yihiin kuwa murashaxiinta ah iyo haddii yihiin kuwa codbixiyaasha ah Eh, waxaasna waxay u baahatay marka wadajirka noocaasa in xafiiska horta aada u shaqeeyo kow inuu wada shaqeyn la sameeyo maamul goboleeda laftigooda waayo shaqaa wa dhex- ku- ma- ka dhexaysa mar waxaan qabaa haddii sidaa la sameeyo maamulku waad- shaqada degdegaysaa si fiican oo ismuud oo wanaagsan bayna ku dhamaanaysaa haddii alla
Somali waa mid
waatahay dhegeystayaal barnaamijka faaqiidada qeybaha ugu dambeeyay ayaa degeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ood nagala socotaane dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhex qarxay labada dal ee armenia iyo sidoo kale azerbaijan dagaal xoogan ayaa ka dhex qarxay dalalka armenia iyo sidoo kale azerbaijan taasi oo la xiriirta muran dhanka xuduudaha dalka armenia ayaa waxa uu ku yeedhiyey azerbaijan inay weerar loo adeegsaday diyaarado iyo hubka altiririga ay kusoo qaadeen waxaana sidoo kale wasaaradda gaashaandhigka dalka armeniya ay sheegtay inay ka jawaabtay weerarkii lagu soo qaaday xukuumadda armeniya ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad nuuca helikobtarka islamarkaana burburiyeen taangiyo ayna ku dhawaaqeen xaalad militari oo deg deg ah labada dal ayaa ku murusan gobolka nagorena karabash islamarkaa waa nagorna karabakh islamarkaana waxaa halkaasi horey ugu dhex maray isku dhac kooban oo labada wadan ah gobolka ayaa caalamku u aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay dalka azerbaijan balse waxaa gacanta ku haya dad asalkooda uu yahay armeniyan armeniya iyo azerbaijan ayaa waxaa labaduba ay ka tirsanaayeen xukunkii su- shuuciga ahaa ee xilligii midooda suufiteed iyagoona ay dagaalada socdaan ayaa madaxweynaha dalka azerbaijan ilham aliyev waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in dib loo gacanta ugu dhigaan ama gacanta ugu dhigi doonaan gobolkaasi ka go-ay xaaladda militari ayaa sidoo kale waxaa lagu soo rogay qaar ka mid ah gobolka eh, waa gobolada dalkaasi azerbaijan muranka buuraleyda ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah ama soo daba jiitamay soddonkii sano islamarkaana aan xal loo helin in ka badan soddon sannadood isku dhac bishii julaay ku dhex maray labada dal xuduudda ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix iyo toban qof taasi oo ka dhasheen dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay caasimadda azerbaijan ee boko waxaana dadku ay ku baaqayeen in dib loo gacanta loogu dhigo gobolkaasi axaddii madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa taageero u ballan qaaday azerbaijan halka ruushka uu cadi ama uu caadiyan taageero een, dalka kale islamarka waa uu taageero islamarkaana ay tahay taasi in in laga wada shaqeeyo sidii loo joojin lahaa colaadaha kasoo cusboonaada labada xuduudood ee wadankaasi ama wadamada azerbaijan iyo sidoo kale armenia barnaamijka faaqidaada qeybihii ugu dambeeyey ayaa dhegeysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaliya oo nagala socotaane wargeys ayaa soo bandhigay canshuurta uu bixiyo trump sanadihii ugu dambeeyey shacabka magaalada joke jackson ayaa ee gobolka texas ayaa looga digay inay cabaan biyaha qasabada isla oo- ama tuubada kadib markii biyaha ay shacabka cabaan lagu arkay bakteriyada ilma aragtada ah ee maskaxda qofka cuni karta baaritaan lagu sameeyey biyaha qasabada ama tuubada laga cabo ee magaalada joke jackson ayaa waxaa lagu ogaaday inay biyuhu ay la socdaan bakteriyada maskaxda cuni karta una baahan tahay in shacabku ay aada uga taxadiraan xaalad noocan oo kale ah dalka mareykanka horey loogama diiwaangelin balse xaaladda noocan ah ayaa laga waa ayaa laga diiwaangeliyay yarahdee sanadihii labada kun iyo sagaalkii iyo labada kun sideed iyo tobankii oo lagu arkay ee bakteriyadaas biyaha qaar ka mid a mas-uuliyiinta magaalada aan jog jegsom ayaa waxay sheegeen in biyaha magaaladaasi daw dawe- daweynayaan balse aysan garanayn inta ay qaadan doonto qaar ka mid ah shacabka ku nool texas ayaa waxay sheegeen in biyaha tubada ay isticmaalaan nafsadooda waa nadaafadooda oo keliya islamarkaana aysan cabitaan u isticmaalin guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka faaqiidada wararka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya